warkii oo fidsan bisha februaayo maanta waa sideed sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga akhriyi doona stuudiyahan wadajir wediyow anigoo cabdilcasiis siidi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaga haatan ka baaqday safar la filayay in uu ku gaaro gobolkaasi galgaduud caasimadiisa magaalada dhuusamareeb halkaasi oo sida lagu soo waramayo ka bilaaban doono shir dib u heshiisiin maamul goboleed loogu sameyn doono gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waa kan waryaheena maxamed kaafi waa loo diyaar garoobay wallahi waa hawl oo xagga dowladda uu ku daahay waana imaanaa waana sugaynaa aad ayaanan loogu diyaar garoobay soo dhaweyntiisa degmooyinka dhan waa diyaar garoobeen iyo dhammaan ergadii isugu timid caasimada gobolka marka diyaar garow xoogan baa socda walaalle waxaan ku weydiinayaa sababaha madaxweynaha uu kaga baahday dhuusamareeb inuu tago maxalinka ugu sheegay kaftamay maya waa sababu waa iska badaa madaxweynihii dalka marka waade waa iska dhictaan wax qabsadaan laakiin anigu hadda waxaan kuu sheegi karaa soo dhaweynta iyo qabanqaabada iyo farxadda iyo mataqaanaaye habka wax u socdaan aad iyo aad iyo aad bay
saxaafadeeda ka soo baa- ka intaasoo degmo Warsa- isaga yimid iyo habka farxadda iyo ismarxabeynta marka maanta waxaan dhihi karnaa waa maalin hoyleed beri iyo beri dambena waa filaynaa insha insha allahu inuu noo yimaado iyo markiiba mataqaanaa ilaahay noo keeno wax walba ilaahay idankiis bay ku socdaan marka maanta waa maalin farxadeed nooka haddii uu nabada dhacana sidaan u taagnaanaynaa ilaa uu noo yimaado madaxweynaheena waa mahadsan wata madaxweynaha marka maxaa qorshaysanay dhuusamareeb markuu tago ee, halkaasi muxuu u tegi lahaa wallaahi waa eh, maamulada iyo gobolada dalka oo madaxweynuhu tagaya baan ka mid nahay marka eh, waa horumarka dalka iyo nabadda iyo wada noolaanshaha eh, dalku inuu hormaro qaybaha kala duwan ee bulshada hadde goboladaas oo taga aan ka mid nahay madaxweynuhu waxaa faahfaahin laga siisaa shirka ka socda dhuusamareeb ee dib u heshiisiinta lagu sheegay hadda asagoo halkuu marayaa iyo aad aad iyo aad waa mahadsanta walaal waa su-aal wanaagsan meel fiican buu marayaa saacaasaan kula hadlayo waxa weeye waxaa lagu jiraa eh, soo dhaweyntii iyo qabanqaabadii Eh, mataqaanaaye meel fiican buu marayaa dadku waa dad eh, dagaal ka soo daaray na waa eh, dagaalka iyo nabadda dad yaqaana marka hadda waxaa loo jihaystay wadada nabadda hadda la hayaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haw- habka hawsha u socota iyo ismarxabeynta iyo waxwada qaybsiga iyo dadku siay wax isugu sheegayaan aad iyo aad
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warkaas nooga soo diray magaalada muqdisho weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii maanta aan idinku talagalnay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ah ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed kaasi oo loogu sheegayo caalamka iyo weliba guud ahaan dowladdan maraykanka in ay xawilaadaha dalka soomaaliya lacagaha geyn jiray xayiraada ku rogan ay haatan wax ka qabtaan war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay ra-iisul wasaaruhu in bangiyada dalka maraykanka ay ka laabtaan go-aanka ay ku xayireen xisaabaadka xawaaladaha soomaalida ee dalka maraykanka waxaana uu sheegay in shacabka soomaaliyeed intooda badan noloshooda ay ku tiirsan tahay adeega xawaaladaha oo ay lacago usoo marsiiyaan eheladooda ku nool dibadda lacagaha ay soo diraan soomaalida ku nool dibadda ayna fududeeyaan bangiyada maraykanka waxa ay u tagtaa qoysas iyo caruur la tacaalaya nolol adag in badan oo soomaali ah ayaa ku tiirsan adeega ay fududeeyaan xawaaladaha sida ayuu yidhi ra-iisul wasaare sharmaarke sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay dareensan tahay welwelka bangiyada ee ah la dagaalanka dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah xalaaleynta lacagta dembiyada laga sameeyo iyo waxyaabaha argagixisada laakiin ay ta laakiin go-aanka bangiga uu horseedi karo dhibaato kale oo bani-aadanimo oo soo fa- soo food saarta soomaaliya lacagaha dadka soomaalida dibadda jira ee usoo diraan ehe eheladooda ku nool gudaha soomaaliya ayaa la qiyaasaa inay ka badan yihiin gargaarka wadamada caalamka gaar ahaan reer galbeedka ay siiyaan dowladda iyo dadka soomaaliyeed aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena iyadoo maalinimada beritaan loo ballansan yahay in baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya la horgeeyo golaha wasiirada ee dowladda cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa haddana warar iska soo horjeeda kasoo kala baxayaan xildhibaanada waa kan mar kale waryaheena waxaa soo baxaya warar ku aadan in xubno dhowr ah oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ay mooshin ka gudbiyeen maxamed shuuc cusmaan jawaari guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xubnaha mooshinka gudbiyey ayaa doonaya in kulanka berito ah uusan shir guddoominin mudane jawaari sababo badan oo jira darteed xildhibaan cabdi barre yuusuf oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ayaa ka dhawaajiyey in xilligan mudanayaasha aan looga baahnayn in mooshin ay ka diyaariyaan guddoomiyaha baarlamaanka isagoona ku dhaliila xubnahaasi waafajin la'aanta sharciga la doonayo in lagu keeno mooshinada xildhibaanka ayaa intaasi sii raaciyay in wakhtiga haray uu yahay mid aad u yar loona baahan yahay in xildhibaanadu ay muujiyaan in dalka aayihiisa ay ka taliyaan wasiirada baarlamaanku wuxuu joogaa waa mooshin mooshinkuna wuxuu leeyahay mooshin sharciya iska keer maahan sabab buu ku yimid sabab hadduu ku yimid ma maaha yani iska cayriyo iska iska or maahan waa inuu horta mooshin ku iyo mooshin sharciya isaga oo qodobaysan laakiin anigu waxaan u arkaa inuusan ahayn waktigaan oo wakti munaasab ah in la yidhaahdo guddoonka mooshin ha laga keeno iyadoo xaarar siyaasadeed oo adag dalka lagu jiro oo xukumo ay dhisnayn oo xukuumadda lafteeda laisku haysto marka waxaan raba lahaa arrintaas in aada looga fiirsado hadii aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena warbixintaas uu kasoo diyaariyey mooshin la doonayo in jawaari looga qaado xilka oo looga fariisiiyo maalinimada berita ah in uu guddoomiyo guddoonka golaha baarlamaanka war-saxaafadeed uu maanta soo saaray guddoomiye ku-xigeenka golaha guurtida koonfur galbeed soomaaliya lixda gobol ayaa waxa uu ku dhaliilay shariif xasan sheekh aadan isagoo uu sheegay in shariifka uu ka baaqsaday guud ahaan wixii ay kula ballameen waa kan waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad waxaa maanta gudaha magaalada baydhabo xarunta gobolka baishir jira ay ku qabtay gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha guurtida maamulka koonfur galbeed soomaaliya lixdiisa gobol ugaas maxamuud ugaas nuur isagoona shirkiisa jaleed kaga hadlay arrimo aad u tiro badan oo haatan ka taagan gobolada koonfur galbeed soomaaliya ugaas maxamuud ayaa maanta shirkiisa jaleed waxaa ku welinayay qaar ka tirsan xildhibaanada maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale golihiisa guurtida qaar ka tirsan wuxuuna ugaaska uu sheegay in uu warbaahintu isugu wacay inuu uga warbixiyo kadib heshiis u socday maamulka saddexda gobol iyo lixda gobol kaasi oo ahaa in meel midaysan oo dhexdhexaad ay isugu yimaadaan balse taasi uu ka biya diidey ama uu diiday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed saddexdiisa gobol shariif xasan sheekh aadan ugaaska ayaa sheegay in dhowaan heshiis hordhac ay la gaareen shariif xasan balse haatan uu uga baxay ta ay ahayd in guud ahaan maamulada lixda iyo saddexda si awood qaybsi ay u qaybsadaan talada maamulka koonfur galbeed maanta shirka jaraa-id ayba sideedii bishii labaad laba kun shan iyo toban aan ku qabanayna maanta magaalada baydhabo wxka wuxuu ku saabsan yahay arrimaha ka jira magaalada baydhabo iyo maamulada maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ee laga hoos keenay ama laga dul abuuray qola sheeganaysa saddex gobol muddadii la abaabulay markaan idiin sheego ama la unkay koonfur galbeed lixda gobol waxay kasoo bilaabatay labadii kun iyo labayo toban ayaa gogashii la dhigay ilaa laba kun janaayo laba kun iyo labayo toban janaayo gogashaa la dhigay ilaa laba kun saddex iyo tobankii baa lasoo afjaray bishii sideedaad ee dowladdii iyo nidaamkii constitutionkii la dhammaystiray ilaa hadda oad arkaysaan nidaamkii iyo siduu u socday laga horyimay oo la diiday cadaaladdii lagu doortay shacabka lixda gobol koonfur galbeed baay bakool shabeellada hoose gedo jubbada dhexe jubbada hoose ergeri ka timid oo toddoba boqol siddeetan iyo toddoba qof ahayd oo intaa isugu timid ergadaas samaysatay connutation calan dastuur iyo golo dhaqan oo ka kooban toddobaatan iyo saddex xibnood dhiseen dowlad ka kooban madaxweyne iyo laba madaxweyne ku-xigeen golo wasiire ay dhiseen halkaas oo adduunyada u riyaaqday sidoo kale ugaas maxamuud ugaas nuur waxa uu si kulul ula hadlay jaaliyadaha ku dhaqan dalka dibaddiisa isagoona sheegay in jaaliyadaha ay yihiin wadnaha koonfur galbeed soomaaliya haatanna uu arkayo in ay ka seexdeen guud ahaan siday u taakulayn lahaayeen maamulka lixda gobol koonfur galbeed soomaaliya awalo ilaahay baa mahadle waxaa baaq u jeedinayaa war sharaadna xaqirteen lixda gobol koonfur galbeed maanta xaqiraada ka baxa lixda gobol ee koonfur galbeed way la soo noqotay nidaamkeedii shalayna wuu taagnaa waxaan na xagal daaciyeen idinku ahaa maantana u istaagaan leena dhaqaale deg dega oo deg dega oo berri oo isniinta ama talaada ama usbuucana ayaana ka rabnaa ciidamadu waa diyaar nidaamku waa diyaar hoggaan kasta iyo conititionkii waa sidiisii shirkan jaraa-id ee uu maanta ku qabtay gudaha magaalada beedhabo xarunta gobolka baay ugaas maxamuud ugaas nuur waxa uu ku soo beegmayaa xilli gudaha magaalada beedhabo ee dhowaan ay ka socotay waanwaan u dhexaysay maamulada saddexda gobol iyo lixda gobol taa oo lagu doonayay inay meel midaysan ay isugu yimaadaan maamulkana ay mid ka noqdaan balse taasi ay ku andacodeen mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol in uu fashiliyey shariif xasan sheekh qaadan sidaa daraaddeed aysan u aqoonsaneen inuu yahay madaxweyne koonfur galbeed isagana uu sheegay inay iyaga ay weli ay ku taagan yihiin mowqifkoodii ahaa lixda gobol maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir rediyo magaalada beedhabo xarunta gobolka baay ayadoo aynu soo gaarnay xilligaan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeena inoo soo bilowday saacaddu markay ahayd saddexda galabnimo ee maanta inta dib dambe barnaamij kale oo xiise leh aanu ku kulmi doono waanigo cabdilcasiis siidi mustafa xaaji nuureen yuusuf sheekh cadow farsamo yaqaanka farsamada inoo haya maxamed siidow mayow oo intuba idiin leh sidaasi iyo toddobaadka dambe barnaamij kale oo xiise leh guud ahaan barnaamijyada ka baxay wadajir radio waxaad dib uga daabacan kartaan fadhigaanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internet-ka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa daafeed dot comna barnaamijkeena aad taankana dhegeysa